أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhagaysanaysaaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maanta oo kale toddoba iyo labaatan sanno ka hor waxaa dhacay weeraro xooggan oo lagu beegsaday masaalixda maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam haddaba sidee ayuu u dhacay howlgalkaasi maxaase ka ognahay camaliyaadkii ugu waaweynaa ee mujaahidiintu bariga afrika kula beegsadeen masaalixda maraykanka waxaad maqli doontaan warbixin arrimahaasi diiradda saaraysa wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid a dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika maamulka wilaayada islaamiga baay oo dowla bil socotay u soo gebagabeeyey ardayda machadka imaamu sakhaawi ee degmada buulafulay tahriibayaal ka soo jeeda waddanka etoobiya oo gaajo iyo haraad ugu dhintay xeebaha waddanka yemen qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku horumarno war ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee al andalus ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa laba qarax ku beegsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiya murtadiin ah oo ku taal gudaha magaalada baydhaba dhaawaca waa saddex murtad oo laba ka mid ah ay askar yihiin halka midka saddexaadna uu yahay xildhibaan ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed oo lagu magacaabo axmed tuke markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo inuu caawa ku soo qaadanayno waxa uu yahay laba wasiir iyo mas-uuliyiin kale oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid ah dalalka galbeedka afrika waxaan ku dhigaa warbixin maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan ugu yaraan laba wasiir iyo lix qof oo kale oo mas-uuliyiin ay ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka gaana ee galbeedka qaaradda afrika wasiirka gaashaaniga gaana gaalka lagu magacaabi jiray edward omane bu-amaah iyo wasiirka deegaanka ibraahim murtala maxamed ayaa ka mid noqday siddeed qof oo saarnaa diyaaraddan kuwaasoo dhammaantood kunaf waayey shilkaasi sida uu xaqiijiyey madaxa shaqaalaha madaxweynaha gaana militariga gaana ayaa sheegay in ay waayeen xiriirkii ay la lahaayeen diyaaraddan oo nooceedu uu ahaa kuwa qumaatiga u kaca ee z sagaal taasoo ka soo duushay caasimadda akra kuna sii jeeday magaalada obusi oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ku taala koonfurta gaana julius debrah oo ah madaxa shaqaalaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in alhaaji moxamed muniiru lumina oo ahaa kusimaha isuduwaha amniga qaranka gaana sumel sarbong oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga national democratic congress iyo samuel abogoy oo ahaa musharixii hore ee baarlamaanka ayaa iyaguna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku geeriyootay shilkaasi shaqaalihii diyaaradda oo iyaguna ahaa saraakiil ciidan ayaa ku nafwaayey shilkan oo lagu sifeeyey inuu ahaa mid ka mid ah musiibooyinkii dhinaca hawada ee ugu xumaa ee dalka gaana soo mara muddo ka badan toban sano warbaahinta dowladda gaana ayaa sheegtay in diyaaradan inta badan loo isticmaalo daabulka iyo daadguraynta caafimaadka muuqaal laga soo duubay goobta shilku ka dhacay ayaa muujinaya sida baaxadda leh oo ay diyaaraddu u burburtay warbixintii webka soomaali mimo aynu halkaa ku dhaafno markan dad etoobiyaan ah oo gaajo iyo haraad ugu dhintay xeebaha yemen warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada inta la xaqiijiyay ugu yaraan toddoba tahriibyaal ah oo ka soo jeeda etoobiya ayaa dhintay halka dad kale oo badan ay soo wajahday xaalado caafimaad oo aad u daran markii dooni ay la socdeen ay kula ciladowday xeebaha dalka yemen warbixin ay sii daysay waxay ugu yeeraan hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa lagu sheegay in doonida qalibantay ay ka soo sharaacatay xeebaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari hay-addaasi waxay warbixinteeda ku sheegtay in doonidaasi ay siday qof oo tahriibyaal etoobiyaan ah kuwaas oo la filayay inay socdaan saac oo safar badda ah balse qorshaha ayaa si degdeg ah isku bedelay markii ay cilad la kulantay doonida waxayna dhalisay in safarkuu qaato muddo hal toddobaad ah inta ay doonidu safarka ku jirtay waxaa dhintay sida ay hay-addu sheegtay ilaa toddoba qof oo ka soo jeeda etoobiya waxaana isbuuc kadib doonidii ku xiratay xeebaha mandiqada carqa ee dhacda koonfurta waddanka yemen waxay tani kusoo beegmaysaa xili maalmo ka hor meydadkooda la helay konton iyo afar qof oo tahriibyaal ah oo ka yimid etoobiya kuwaas oo dooni ay la socdeen kula degtay xeebaha yemen wararkii ugu dambeeyey ayaa dhimashada gaarsiinaysa sagaashan iyo laba xubnood taasina waxay ahayd warbixin lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada kooxda riddada oo eedeymo kala duwan u jeedisay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka shaaladirarka jubbaland waa warbixin lagu qoray websaytka reedioga islaamiga alfurqaan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee kooxda riddada ayaa eedeyn dhowr ah loogu jeediyey maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka shaaldherarka jubbaland war ka soo baxay wasaaradda amniga kooxda riddada ayaa lagu sheegay in maxamuud sayid aadan iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe ay ku howlan yihiin shirqoonlo iyo hurin colaadeed oo ay ka wadaan gobolka gedo sida hadalka loo dhigay maxamuud sayid aadan oo ay kooxda riddada ku tilmaantay inuu yahay dembiile ayay si gaar ah ugu eedeysay inuu faafinayo warar been abuur ah oo uu kaga been sheegayo xogaha la xiriira gobolka gedo ugu dambeyn mareegta faafre bro ee telegramka ayaa waxaa lagu qoray qodobo dhowr ah waxaana ka mid ah shabeellada hoose mujaahidiinta oo xalay weerar qarax ah ku qaaday guriga uu magaalada marka ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka magaaladaasi murtadka lagu magacaabo maxamed sheekh waxaana jira khasaaro soo gaaray maleeshiyaadkii guriga ku sugnaa xubintii hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maanta oo kale toddoba iyo labaatan sano ka hor waxaa dhacay weeraro xoogan oo lagu beegsaday masaalixda maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam haddaba sidee ayuu u dhacay howlgalkaasi maxaase ka ognahay camaliyaadkii ugu waaweynaa ee mujaahidiintu bariga afrika kula beegsadeen masaalixda maraykanka haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen xaaris cabdulqaadir tandiimka alqaacida ayaa fuliyey weeraradii ka dhacay magaalooyinka nairobi iyo daarusalaam ee dalalka kenya iyo tanzaniya toddobadii agosto ee kunsagaalboqolsagaashanisieedii xilligaas oo hadda laga joogo toddoba labaatan sano weeraradani waxay ahayn qarxo lala beegsaday safaaradaha maraykanka ee labada magaalo waxaana lagu dilay in ka badan laba boqol afar labaatan qof iyadoona kumanaan kale oo gaalo ahaa lagu dhaawacay weerarada alqaacida ee ku beegsatay masaalixda maraykanka ee bariga afrika waxay ku soo aadeen wakhti xasaasi ah oo awooddii midoogii sofiyeeta ee bilowgii sagaashameeyadii burburtay maraykanka ayaana wakhtigaas nufuudiisa ku fidinaya caalamka gaar ahaan afrika oo muhiim u ah loolanada caalamiga ujeedooyinka alqaacida ee u qaaday weeraradan waxaa ka mid ahaa in lagu muujiyo nacaybkay u qabaan maraykanka oo horar ku ahaa muslimiinta islamarkaana u tafaxaydanayay inuu galo dagaal weji cusub leh oo muslimiinta ugu diidayo in dib ay boorka uga jaftaan dowladdii islaamiga ahayd
وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع بغير خلافة الرشد alqaacida waxay si cad u muujiyeen in ay kasoo horjeedaan joogitaanka maraykanka ee bariga dhexe gaar ahaan joogitaankii ciidamada maraykanka ee sacuudi carabiya ee uu sheekh usaama bin laadin si gaar ah uga soo horjeeday ugana dagaalamay isagoo u arkayay dhul barakaysan oo aysan maraykanku ka howlgeli karin nairobi iyo daarusalaam ayaa xidhiir wanaagsan la lahaa yuhuuda waxaana ka dhexeeya heshiisyo iskaashi amni ah alqaacida waxay u arkaysay in safaaraduhu yihiin calaamad rasmi ah oo ka turjumaysa joogitaanka maraykanka ee caalamka marka waxay xusheen bartilmaameedyo muuqda oo lagu muujin karo awooddooda weerar sida ku cad kitaabka uu qoray sheekh abu maxamed almisri oo ahaa iskudubaridihii weeraradaasi xarumihii la weerare ee safaaradaha maraykanka waxay ahaayeen saldhigyo laga soo maleego sharti ka dhanka ah muslimiinta waana halkii laga soo abaabulo duulaankii maraykanka uu kusoo qaaday soomaaliya horaantii sagaashamaadka ujeedooyinkii ugu cadcaddaa ee loo qaaday weeraradan waxaa ka mid ahaa in alqaacida ay caalamka islaamka iyo dunida kale u muujiso in mujaahidiintu aysan marnaba ogolaan doonin in maraykanku helo meel uu ku ammaangelayo isagoo dagaal ku haya muslimiinta si gaar ahna waxay hogaanka saraa'iisha ku hayeen filistiinta dhaawaca ah oo muddo ka badan boqol sano la nool xadgudubadii yuhuudda weeraradaas waxay alqaacida ka dhigeen urur caalami ah oo leh awood uu ku beegsado maraykanka meel kasta oo uu joogo waxaa sidoo kale ay ahaayeen iskuday ay ku doonayeen inay kusoo jiitaan taageerada muslimiinta iyo cabsigelinta gaalada islamarkaana ay dadka muslimiinta qaarkood ku dhiirigeliyaan in ay kusoo biiraan jihaadka caalamiga ah ayna wacyigooda jihaadi sare u qaadaan waxay ahaayeen argudasho maraykanka looga argudanayay ficlo uu horey uu geystay muslimiinta maraykanka ayaa tani wuxuu ka dambeeyey markii lasoo gebagabeeyey duulaankii ruushka ee afghanistan wuxuu cadaadisi ku hayey mujaahidiinta ka qaybgalay jihaadka afghanistan gaar ahaan alqaacida iyo jamaacaadkii ku fikirka ahaa sidoo kale waxay weeraradaas falcelin waafi ah u ahaayeen dacwadihii laga gudbay sheekh usaama bin laadin oo bilowday kahor kunsagaalboqolsagaashansideedii waxyar ka hor weeraradii nairobi iyo daarusalaam iyo saameynta uu maraykanku ku yeeshay siyaasadda gobolka bariga afrika khasaarihii labada weerar marka laga hadlayo weerarkii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam toddobadii agosto kunsagaalboqolsagaashanideedii waxa uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho dhaawac ballaaran oo ka dhashay labada howlgal ee ka kala dhacay magaalooyinkaasi qiyaastii laba boqol saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay weerarkii nairobi inkastoo tirada guud ee labaduba lagu sheego laba boqol saddex iyo toban ama laba boqol afar labaatan dhaawacyadana in ka badan afar kun oo qof ayaa ku dhaawacmay kuwaas oo qaar ka mid ah ay si daran ugu dhaawacmeen weeraradaasi dadka amerikaanka ay ku dhintay weeraradaas waxaa ka mid ahaa labaiyo toban shaqaale oo ay ku jiraan xubno muhiim ah oo ka tirsanaa c i eda iyo maareen security guard tanzaniyana waxaa dhimashada guud howlgalkaas uu ahaa kow iyo toban ruux dhaawacana wuxuu ahaa siddeetan shan kale oo ku sugnaa safaaraddaasi waxaa sidoo kale wararka ay xaqiijinayeen in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha maraykanka ay si daran ugu dhaawacmeen howlgalkaasi howlgalladii nairobi iyo daarusalaam waxay qayb ka ahaayeen camaliyaadkii bilowga u ahaa howlgallo allah fadligii lagu beegsaday masaalixda iyo danaha siriibiyiinta maraykanka ee mandiqada geeska afrika sida ku xusan kitaabka uu qoray mas-uulkii mujaahidiinta alqaacida u qaabilsanaa qorsheynta weeraradii nairobi iyo daarusalaam oo ahaa sheekh abu maxamed almisri waxaa howlgalladan mujaahidiinta uga shahiiday laba walaal oo kale ahaa cazaam almaki oo kasoo jeeday jasiiradda carabta iyo axmed cabdulaahi oo masaari ahaa waxaana cazaam iyo axmed cabdulaahi oo isagu ahaa mid ka mida raggii soo qorsheeyay weeraradaas ka mid noqdeen fuliyayaasha camaliyadaasi inkastoo cadowga ay u suura gashay inay gacanta kusoo dhigaan alcawhali oo ka mid ahaa istishaadiyiintii ku qornaa howlgalka islamarkaana uu dhaawac fuud ka soo gaaray howlgalkii nairobi dhanka saameynta camaliyaadkii nairobi iyo daarusalaam marka laga hadlayo waxay camaliyaadkaas oo dhacay maalinimo jimco ah toddobadii agosto ay ka dhignaayeen darabaad xoogan oo la gaarsiiyey siriibiyiinta maraykanka iyadana ay sababeen baroorta in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta amerikaanka ah waxaana maraykanka ku waayeen howlgalladaas barakaysan xubno badan oo muhiim u ahaa dagaalkoodii ka dhanka islaamka iyo muslimiinta alqaacidana kuma guulaysan oo keliya in dharbaaxo culus ay maraykanka u geystaan xarumahaasi balse dhanka kale waxaa weeraradan ay ka dhignaayeen barbilowga weerarada barakaysana ee fuliyeen koliyooyinka istishaadiyiinta ee ilaa maanta siriibiyiinta iyo dabalifyadoodaba ku baacsada dhulkan bariga afrika marka laga yimaado nairobi iyo daarusalaam waxaa jira howlgallo kale oo dhulkan bariga afrika khasaare nafeed iyo dhigbax dhaqaale lagu gaarsiiyey sariibiyadda maraykanka kuwaasoo beegsanaya masaalixda maraykanka iyo xaliifadiisa yuhuudda ee geeska afrika mid ka mid a weeraradaas wuxuu ahaa howlgalkii barakeysnaa ee ka dhacay belidoogle labada kun sagaal iyo tobankii waxaana qaaday haliyo ku tilmaana inay ahaayeen halduurkii istishhaadiyiinta weerarkaas uu yimid xilli cirka ay isku sii shareerayeen gaboodfalladii maraykanka ee ka dhankaha muslimiinta anigu dadka dhintay oo la laayay nin waxaan ahay ehelkiisii baan ahay dadka qaar baa ila dhashay kuwana adeerayaashay baa dhalay kuwana anay abtiyaal ii yihiin berrina waa magaalo wey laakiin meesha dadkayga lagu laayay oo beerahayo ku yaalleen waa jisoomo wey waxaan ku ogaad anu hadda beertiyan ka mid xilligan hadda aan socnaan kamid beerti waxaa dilay ciidamada maraykanka ah waxaana arrintan ka qayb qaatay dowladda soomaaliya dadkii mas-uulka kaga ahaa ciidamada meesha jooga xale meeshan waxaa lagu laayay tuulada hadda aan degan aan joogno sheekh miyara wadaad beeraley oo iska maskiin iyo awlaadiisii iyo xaaskiisii toddoba qofoodaa maanta mawtahan qabrigoodii aaseenaa marka arrin kurbaha waa inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuuna leenahay gaaladii soo dishay oo dishayna insha allahu tacaala waxaan leenahay inuu islaamku baa u aari doono wuxuu sidoo kale kusoo beegmay xilli ay mujaahidiintu marar badan ku goodiyeen inay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah masaalixda dowladda saliibeedda ah ee maraykanka intaba ay weli ciidamadoodu wadaan duulaanka gardarada ah ay kusoo qaadeen dhulalka islaamka oo ay ku jirta soomaaliya xabsiyadana ku dhibaataynayaan dadka muslimiinta inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunnana baabbi'i doonto ummadda islaamkana iyo gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunahaa humma takuunu calayhim xasrah humma yuglabuun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ونسمعهم على كره لغير الله لن hogaanka sare ee mujaahidiinta bariga afrika ayaa guda galay qorsheynta weerarkii barakoobe ee belidoogle bilooyin uun kadib markii uu dhacay weerarkii hotel fourteen riverside ee ku yaal xaafadda westland ee magaalada nairobi kaas ay ku nafwaayeen in ka badan konton silibiyiin iyo yuhuud isugu jirtay howlgalka belidoogle ayaa si la mid ah camaliyaadka lagu naafeeyo siribiyiinta laguna shaafiyo quluubta muslimiinta waxaa fulintiisa loo soo xulay rag matalaya geesyada ku sifoobay sidqiga iyo balan oofinta ee ka tirsan istishhaadiyiinta kuwaas oo uu ka muuqday hal adeeg iyo hilowga ay u qabeen inay naftooda ku bixiyaan iyaga kor u siida raayada tawxiidka ilaahay waxaa waaye hadda waxaan haddaan weydiista aana ka helaynaa jiro ilaahay toban naf hadduu isoo gelsho waan rabi lahay wallaahi oon meeshaas ku baxsho laakiin ma helayo si kasta u weydiista maka helaya ilaahay waa hore u ballan qaada naftan kaliya oo meesha ku bixinaya waxaa igu hadeertaan farxad meel aan istaagaan la'ah toban nolol wallahi haddaan heli laha jidkaasaan ku bixin lahay maraykankaasna insha allah mar hore horena waa u sheeg haddana uu sii celin laha waxaa waaye waa laydinka adkaana insha allah biidni illah wax kalena ma rabna dhiiggiinna aan rabnaa anaga inaan ilaah ugu dhawaano waan ugu dhawahayna insha allah jannadana meeshaas beledoogle aan jannada ka raadinayna nafteen ilahan gadana meeshaan ugu wareejinayna biidni illah ilahi insha allah weerarkii beledoogle ayaa dhacay maalinimo isniin ah kowdii bishii safar ee sanadkii kun afar boqol kow iyo afartankii hijriga oo dhanka kale ku beegneed soddonkii sebtembar ee labada kun sagaal iyo toban waxaana allah filligii u dhacay sidii ay mujaahidiintu usoo qorsheeyeen goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idin kaga dhignayn oo muslimiintu wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaan idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayn oo aanan haysan aynan jirin waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya waa halka ay diyaaradaha dowlad la'aanta ka soo kacaan waa halka elokobtarada muslimiinta lagula soo duulo ka soo duulaan waa halka ay baangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guuraysa ka soo foofaan waa halka ay maraykanku ku tababaraan dabadhilfiyadooda khaaska ah ee murtadiinta ka tirsan hadafka ugu weynan doonayno waa maraykan murtadiin hadda ma aha in ka badan boqol iyo labaatan askari oo amerikaan ah laba iyo toban askari oo yahuud ah iyo afartan qandaraasliyaal ah oo u shaqaynaya ciidamada maraykanka ayaa maalinkaas ku baktiyey howlgalka waxay sidoo kale mujaahidiintu xilligaas sheegeen in goobta ay ku gubeen ugu yaraan shan diyaaradood oo isugu jirta nooca droniska iyo diyaaradaha helikobteriska waxaana sii dheeraa burburka gaadiid kuwa gaashaaman oo ay lahayn cadowga iyagoo ay ka burqanayso carada ay u qabaan cadowgooda una hilowsan la kulanka allah si aan u rajaynayno ayay laxadaadkoodii ugu dambeeyey ee diyaargarowgooda waxaa la kulmay amiirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh axmed cumar abu cubaydah oo ku sagootiyey kelimaad kuwa ugu qaalisan oo ku gudanayey mas-uuliyaddiisii ugu dambeysay ee ka saarnayd xagga haliyadaasi waxaana u muujiyey sagootin ay ku dheehneyd ixtiraam kalgacayl iyo bogaadin لم يخد عنهم في الحياة حطام
wuu mucaaniqeeyey wuxuuna saad uga dhiga xusuusinta dikriga allah iyo inay tala saartaan oo keliya isaga isna xusuusiyaan maciyadiisa waxa uu farta ugu fiiqa halkii uu ahaa hadafka la soo dhanaandhiriyey howlgalka isagoona ku wareejiyey qorshaha weerarka iyo mas-uuliyadda ay tahay inay markaasi kaga finlaadaan muslimiinta goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idin kaga dhignayn oo muslimiintu wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaan idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayn oo aanan haysan aynan jirin waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya waa halka ay diyaaradaha dawlad la'aanta ka soo kacaan waa halka elokobtarada muslimiinta lagula soo duulo ka soo duulaan waa halka ay baangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guuraysa ka soo foofaan waa halka ay maraykanku ku tababaraan dabadhilfiyadooda khaaska ah ee murtadiinta ka tirsan hadafka ugu weynan doonayno waa maraykan murtadiinadu ma aha dhankooda waxay ahaayeen geesiyaal ay ku dhowowday kartidii laga filanayey ee lagu soo xusho howlgalkaasi wacdarihii ay muujiyeenna waxaa ka markhaati kacay mashriq iyo maqrib muslimiinta ku nool iyo xitaa gaalada caalamka oo ka argagaxay camaliyaddaasi barakaysnayd stars and stribes oo ah warbaahin si rasmiya u hoos tagtaa wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in howlgalkii mujaahidiinta al-shabaab ee labada kun sagaaliyo tobankii ay ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee beledogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ee ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay ilaa garoonka diyaaradaha belidogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaas ku sugnaa ay warbixintu xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalkii mujaahidiinta waxaana ay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanku shaaciyeen in halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo muddo saacado ah qaatay warbixintan oo si gaar ah u diyaariyey john vindever oo ah wariye military oo ka tirsan wargeyskan hoostaga bantigoonka ayaa lagu sheegay in mujaahidiintii howlgalkaas fulisay ay gudaha saldhigga ku qarxeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeysku aanu sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayuu haddana tilmaan ka bixiyey baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana u bidhaamiyey inuu ahaa mid aad u xooggan islamarkaana goobtii uu qaraxu ka dhacay uu ka qodmay gud aad u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir howlgalkan ayay dhowaan soo hadal qaadeen warbaahinada silibiyiinta maraykanka iyagoo dhanka kale quus ka muujinaya sii socshada howlgalka ciidamada maraykanka africom ee soomaaliya islamarkaana ka baqanaya soo laabashada weerar la mid ah kii belidogle inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunnana baabbi'i doonto ummadda islaamkana iyo gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون weerarkii gacanka maandabey waxa uu dhacay saddex bilood kadib weerarkii lagu naafiyey silibiyiinta maraykanka ee belidogle gaar ahaan shantii janaayo ee labada kun iyo labaatanka waxaana qaaday ciidamo si gaara u tababaran oo uu hogaaminayey al-istishhaadi axmed almuhaajir mowlaana faaruuq mowlaana raggana uu isugu jira ciidamo muhaajiriin iyo ansaar ah ayaa u babacdhiga cadowga kadib markii ay u suura gashay inay gudaha u galaan xerada maandabay ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulka isliibiyiinta kenya xoogga kaga haystaan muslimiinta mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaalka haliyadii fuliya weerarkii maandabey oo uu sugotinayo dardaarankii ugu dambeeyeyna oo ujeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa sheekha oo raggaas kala hadlaya ahmiyadda in maanta loo gurmado muslimiinta
allah subxaana wa tacaala nimcooyinka islaamka wuxuu kale noogu daray inaan ilaahay subxana wa tacaala jihaadka uuna soo haleeshiyey oo jihaadkaas waxaa weeyaan dad badan oo maanta cilmiga bartay oo maalin kasta baabul jihaad iyo kitaabul jihaad akhrinayo ayaa jihaadka soo haleeli waayey marka waa nimco qofka inuu soo baxo oo soo nafiiro oo jihaadka u soo haleelo waa nimco iyo barwaaqo uu qofka ilaahay subxaana watacaala siiyo ayna tahay inuu allah subxaana watacaala nimcooyinkaasi uu ummadda ku galladay in nin kastoo annaga naga tirsan uu ilaahay subxana watacaala ugu shukriyo oo ugu mahad celiyo nimcooyinka allana way fara badan yihiin oo waxa weeye maogta wax la koobi kara ma aha waxa halkaa lagu tirin karana ma ahan annaga dhanba waxaan ku soconnaa waxa weeye min nicamillah baan ku soconnaa allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha haddii ilaahay nimcooyinkiisii iyo barwaaqadii uu idiin siiyey aad maogtahay tiro ugu dhaqaaqdaan waxaad u socotaan waa xerada maraykanka uu ku leeyahay kenya gudaheeda allahu akbar
howlgalkii maandabey ayaa allah fadligii u dhacay sidii ay mujaahidiinta usoo qorsheeyeen waxaana halkaas cadowga lagu geystay khasaare isugu jira mid nafad iyo sidoo kale burbur hantiyeed sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere allah xifdiye oo faahfaahin ka bixiyay howlgalkaas waxa uu sheegay in lagu dilay laguna dhaawacay toddobayo toban askari oo amerikaan ah iyo sagaal ka mid a ciidamada khaaska ee kenya geesiyaal ka tirsan guutada istinshaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar barakaysan ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee hoostaga taliska maraykanka ee afrika africom kaasoo ku yaalla deegaanka maandabey ee gobolka laamu ee dalka kenya waxayna allah subxaanah wa tacaala fadligiisa halkaas ku dileen kuna dhaawaceen toban iyo toddoba askari oo maraykan ah iyo sagaal ka mid ah ciidamada khaaska ee kenya waxayna halkaas ku burburiyeen kayd hub ah gawaari dagaal iyo toddoba diyaarado ciidan ah waxaa weeyaan majmuucada ku socoto ma xerada maandabay bays laa ilaha illah aan ku sameynaa insha allah
بني على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان من akhbaartii laga soo tebinayay weerarkan waxaa bilow ilaa dhammaad muslimiinta ugu soo bishaareynaysay kamaradda al-kataa'ib oo soo bandhigtay baaxadda nasrigaasi soona sirdinaysay diyaargarowgii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ilaa markii uu bilowdo dagaalka iyo khasaaraha u geystay intaba الحمد لله كثير الحمد لله قاتلوهم قدموهم الله بأيديكم ويمكيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر الحمد لله
allah ayaa mahad iska leh waxaan taagannahay mandabey waxaana oofinaynaa ballantii aan allah la galnay waxaan gubnay diyaaradahooda mallatari iyo gawaaridooda si ay muslimiinta ugu laabqabowsadaan hortayda waxaa ku hulcaya kow labo saddex afar shan lix toddobo diyaaradood oo maraykanku leeyahay allaah ayaa mahad iska leh waa nimco weyn ma garanayo sidaan farxaddeeda u cabbiro annaga oo ka kooban muhaajiriin iyo ansaar waxaan jiirnay oo gacanta ku dhignay saldhigga ciidamada maraykanka ee laamu الحمد لله الحمد لله مهاجرين أنا ما أنصاركم من جميع أعلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغون howlgalkii maandabey waxa uu yimid iyadoo maraykanka iyo xulafadiisa aysan weli ka soo waaqsan dharbaxadii kasoo gaartay weerarkii beledoogle waxaana ay wadnaqabad ku ahayd saraakiisha amerikaanka kuwaasoo ilaa maanta ka sheekeeya saameynta uu howlgalkaas militari ahaan iyo shakhsiyad ahaanba uu ku reebay waana tan keentay in maraykanka uu kumanaan ka mid a ciidamadiisa isla sanadkaas ka saaro soomaaliya saraakiisha cusub ee loo soo dirtay ee hoggaaminta howlgalka maraykanka ee qaaraddanna ay uga walaacsan yihiin howlgallada mujaahidiinta haliyadii uu allah ku sharfay in dhiigooda ay ku bixiyaan malxamadii maandabey waxaa libaaxyada ka horreeyey laga soo bilaabo geesiyadii fuliyey weeraradii nairobi iyo daarusalaam kuwii qaaday camaliyaadkii ay martigelisay magaalada nairobi sida westigate iyo westland iyo macrakadii beledogle ay kala sinaayeen fariinta ay u dirayaan maraykanka ay ku qoreen dhiigooda waxaana dhammaan ahaayeen rag saadiqiin ah sidaan u rajeynayno dhabna ay ka ahayd u gargaaridda walaalahooda filistiin taas oo ku riixday inay naftooda u huraan iyagoo si gaara u beegsanaya masaalixda dowladda saliibeedaha maraykanka iyo xaliifadeeda yuhuudda ay ku leeyihiin dhulkan bariga qaaradda afrika aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen xaaris cabdulqaadir
طوفان المآسي في طوفان مجرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowro hal bil socotay u qabatay ardayda maxadka imaamu sakhaawi ee degmada bulafulay dowradan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ardayda maxadka imaamu sakhaawi ee degmada bulafulay muddadii halka bil ee ay fasaxa ahaayeen xafladda gebagabada dowladan oo lagu qabtay howlka xafladaha maxadka imaamu sakhaawi waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى waxaan uga xamdinaynaa islaamnimada iyo khayrka aan maanta ku sugannahay dalabadan sakhaawi dhigata alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay bifadlihi waraxmatihi qur-aankii kariimka inay xifdiyaan haddana qiraa'adka ay bartaan walaakiin qur-aanku wuxuu u baahan yahay in la raaciyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu u soo diray in uu kalaamkan allah u noo sharxo qur-aanka waxaa fasiray nebiga calayhi salaatu wassalaam fii qowlihi wa ficlihi wa iqraarihi nebigu sala allahu caleyh wasalam qowlkiisuu ku fasiray ficilkiisuu ku fasiray saxaabadu hadalladay ku hadleen buu u sugay oo qur-aanka ay ku tilmaameen marka in nebiga calayhi asalaatu wassalaam qur-aanka inaad ku dartaan axaadiidta rasuulka inaad barataan alle subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayey qaayaha uu rasuulkiisa u soo diray waxaa ka mid ahaa qur-aanka inuu noo fasiro alle wuxuu yidhi wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikrigu waa qur-aanka waxaan kugu soo dejinnay qur-aankan maxaa loo soo dejiyey oo nebiga loo soo diray litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dadka inaad u caddayso muslimiinta ah qur-aanka inaad u fasirto taa waa marka midda koowaad qur-aanka inaad ku dartaan xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam aad ka bilowdaan meeshii culimmada ay ka bilowday xadiidta kuwooda gaagaaban aad barataan kadib ilaa iyo mutawalaadka aad gaartaan sunan iyo saxiixayn aad akhrisataan masaaniidda iyo macaajiimta akhrisataan kadibna maanta waxaan u fadhinaa waxyaabaha qur-aanka iyo sunnada lagu fahmo luqadaa ka mid a in wax laga barto oo ishmaam loo yeesho si qur-aanka iyo sunnada loo fahmo jazaahu llahu khayr sheekhay ardayda ma aragtay u akhriyey ilaahay miisaankiisa xasanaadka u saaro marka aniga wasiyadaydu waxay tahay diintan waxaana laga rabaa ayuha alaba aadaabteeda inaan la nimaano idinku dadka lama mid tihiin xafadatul qur'aan markaad tihiin waa inaad aadaabtii qur-aanka aada la timaadaan qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala kalaamkiisi wey inaad marka aadaabta ku dadaashaan akhlaaqda inaad ku dadaashaan waalidka baarinimadiisa inaad ku dadaashaan macallimiintiina inaad ixtiraamtaan inaad ka gedisnaataan dadka aan qur-aanka aqoonin lianna ahlulqur'aani ahlullaahi wey waa dadka allah ehelkiisaa waa dadka alle khaas oo u yeeshay wakhti nasiiblaad soo gaarteen fursad haaliyaad joogtaan qur-aankii baad xifdinaysaan qiraa'adkiisii baad baranaysaan culumtii sharciga ahaana barta allahna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu xifdiga idiin fududeeyo hawsha aan u taaganahayna alle subxaanahu wa tacaala oo jihaadka ah alle inuu nagu ayido oo cadowgeena noo jebiyo saaad u arkaysaan adduunyada siraac baa socda bayna alxaqi waalbaatil ilaa alle qiyaamo laga gaarana waa soconaya ummaddu waa kala baxday xaqii baadilaa kala baxay muslim iyo gaalaa kala baxay inaad qeybtiinna qaadataan inaad jihaad u diyaargarowdaan ahlulqur'aanku dadkii ugu badnaa ee hogaaminayay jihaadka xafadatulqur'aani bay ahaayeen haddaad siirada akhrisaan waxaad arkaysaan saxaabada raggii qur'aanka lagu yaqaanay sida saalim mowla abi xudayfa zayd ibni thaabit ragga quraa'da ahaa ee waxyiga qoraayey safafka jihaadka iyagaa taagnaa marka inaad jihaadka u diyaargarowdaan dagaalka muslimiinta iyo gaalada qeybtii inaad ka qaadataan qur-aankana markaad barataan in aan ku camalfalna dhammaantaya wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullah intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka warbixiyey waxyaabaha ay dowladda ku barteen ardayda machadka imaamu sakhaawi ee degmada buulafulay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin ama bacd yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi kitaabihi alcasiiz qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab ikhwaanii fi llaah ilaahay baa ka mahadsan subxaanahu wa tacaala nicmadan ilaahayna waafaji oo aan ka horeeytay nicmatalislaami wa nicmataliimaan gaar ahaan haddii xaruntan walbarasho oo ma ahad alimaam asakhaawi lanka maga dari ardaydiyo iyo mucalimiintiyo dhammaan ka horeeyaan jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum wasiinlana may weelay ilaahay kalaamjii subxaanahu wa tacaala iyo in la tacdiimiyo oon ka horeeyta barashadiisa iyo qiraa'aadkii suno dhammasanaayta iyaha noolayteen sunadan gorada jirna iyaha noolayteen jazaakum allahu khayran marka walaalayaal maadaama ilaahay kalaamjii iyo qur-aankiisi kale lanka fahmaan maadaama luqo carabi ha ka degi qur-aanka ilaahay sunnada nabagana calayhi salaatu wasalaam luqa alcarabiya haayti mal fahmow ilaa luuqadii carabigii in la barad maahane fuqahada meeraayana alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid wasaa'il maylatalaki maqaasid axkaamtiyay saas daraaddeed sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala meera jiray kitaabkii iqtidaau siraad almustaqiim meera jiray fa ina nafsa allugati alcarabiyati min addiin waari luuqada carabiga naftideediyey meeray diinta ka mid ahto waari wa macrifatahaa fardun waajibun luuqada carabigii in la bardona waa farad oo waajibow fa ina fahma alkitaabi wasunnati fardun walaa yufhamu ila bifahmi alcarabiyati wamaa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibun waari sheekhu islaam ibnu taymiya luuqada carabigii laantida qur-aanka ilaahay iyo sunnadana ma- ma fahmo karo nabaga calayhi salaatu wasalaam ilaa in la baradamaana luqada carabiga oo nahawdii sarfakanka horey weli may geliyeena culummada min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib sayidina cumar radi allahu canhu meera jiray tacalamu lcarabiyata fa inaha min diinikum war hoy carabiyada barada carabiyada in la barada diinkigan kamid ta jiray cumar radi allahu canhu marka la jiray sheekhu islaam ibnu taymiye ka taawajay fataawiga majmuuc lfataawa mujaladka soddon iyo lamaad safada lama boqol konton iyo lamaad meeray wamacluumun ana tacaluma alcarabiyati وتعليم العربية فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن فنحن مأمورون أمر إيجاب أو استحباب أن نحفظ القانون العربي سأسأل جري ونصلح الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريق فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا واري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عربية إن لبرد ومتن إن لبرد عربية waa faralo kifaayuhu si guud ahaan weliba salafka may hayeen awlaadiyo hani keedbiyayan ama tumayan ama garaacayan hayen lahani intuma jiran awlaadiyo meli qaama zaydun hayti qaama zaydan haddii ono garwalta ma jiri lig ya walaalaha ama mucalimiinta iyo mud iyo nka horaya mudiirka macahadka khayr allah siiya jazaahum allahu khayran may go-aansadeena iyoodo iyada fiiriyaayan ahamiyada carabiyada lati iyooga fiiriyaayan khayr allah siiya may ka dhagaageenaa inay arrintaasayta dhagan geliyaan waay kow fasahgii oo cuduladii sanawiga haytay markay dhammaatay khayr allah siya iyo waalidiintii awlaadun dhalin iyo macalimiintii as argeen may go-aanka deerenaa ini doorka sayti oo sarfaga oo dowra ee muddadaa sayti belli iyo barka iniyo ka faa'iidaysadaan khayr allah siya waan ciyaal oo cadadyo oo fayle iyo dersagaa sayti ha haadiri muddo bel-ee waana socdi celcelis ahaan muddo bel-ee soddon maalmood adadi war rahoona waa yar raho iyo socdi kitaabkan inka bahayna may haayay asarfu lmuyasar iyo laamiyat lafcaal xifdan iyo wamacnan bahaayeen marka owlaadana hamijo eedan fay lahaayeen gabdhiyoona to quriinanas ka jiraan khayr allah sii eedan dadaalen may laraayus anagoo hadda taskiyi hortay fadhiyaan inka haayna eed iyeeda rooneen aktarjo iyo badanjo eedan fay lahaayeen hega fahamka marka insha allahu tacaala maylana maamulka islaamiga wilaayada baay oo amiirja inka horeey iyo ragjay makaatibtiis inka horeeyaan hanii'an lakuma siinlana kaalantun iyo arantun isaga yani may sababtiya la hayteen gaar ahaan haddana waalidiintii iyo neto mucalimiintii iyo mudiirkii macadka isagana may siinlana jazaakum allahu khayran wakadalika ardaydii oo ka faa'iidaysatay dhammaantiyo marka may baa siinlana ka faa'iidaysaday meelin ayla ka reebnay cilma sadiis boqol an dogoowe maahane malka dogowlik min almahdi ila allahdi yar imaamu axmed raxmat ullahi calayhi min almahdi ila allahdi marka ikhwaan insha allahu tacaala dhallinyarada may lahaa walfaa'iidaysada fursada ilahi hasiin marsi waalidiintana may lahaa yaalka sayti dabarhoogas haddaysan weeleensi ka doran insha allahu tacaala mucalimiinta iyo mudiirkan ku horeeyona may siin lahaa hanii'an lakuma siin lahaa yaalkii hindhooja waan furteen bacdallahi tacaala sababteena isagan lahayteen hami'ii maalangahan jeedan lilaahi darukum وعلى الله أجركم وسين لنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ardayda ayaa soo gudbiyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay barteen الحمد لله لا أبغي به بدل حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل فعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل ضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل ودهان فيه من احسن مع وغيرت وعر تنعم بائست يا استوله يبيس وهلا أفرد الكسر في ما من وريث وولي ورم وريعت ومقت مع وفيقت حلا وثقت مع ولي المخ أهوى وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن ضنا
insha allah may walyar sharaxfaday ficilka maadiga eh oo hulaatiga eh oo iclaalka aqbalo markii la hariirsado taawul faacil horta harakadiis lama lanqiibay xarakatu naqli xarakatu lmujaanasala xarakatu naqli mayba garaase ficilka maadiga oo facila eh iyo facula tusaale ahaan maybaa qaadadaane khaafa iyo daala saljon maxay tahay khawifa iyo dawla waa facila iyo facula waay kabacda hoob lahariis taxaraka xarfu cilatin wafatax maa qablahu quliba alifan fasaara qaala fasaara khaafa iyo daala nagdaas kabacda meela la hariiday taa walfaacila la hariiday minba nagdaase khaaftu iyo daaltu لما ساكن كل من كان كوت صح ساكن صحيح أو كان لما ساكن معتل أو لما ساكن هو كل من كان صحيح كان معتل أو فحذفه يعني حرف العلة أولى إلى حذف حرف العلة الجويك بعد مين قاس ضلت إخفته مركز بعد ميل فيري فعلك ماضي جاي السل جي ثلاثي جاي حركيس عين تولي صارنا إلى فيري خاف خفت أو كلمة بعتين خويفة يعتي كسر صارنا يعتي عين واو واو كمية صارنا كسر صارنا يعتي كسر صارنا جوري إلى الفاعل عن جوري بعد حذف حركتها kabacdi maynagadaas khiftu yanagadaas dhaltu dhaltu oo kalen yaan may bahatay asalje dhawulayahayte ficilkaasay cayntiis xarakada saarnaayte may ahay damihayte damadaas la guure ila alfaa'il han guure bacda xadfi xarakatiha kabacdi maynagadaas dhultu yanagadaas xarakada lamaad mayba leeray xarakatu mujaanasa yaan mayba galaasa ficilka maadiga oo thulaathi ah oo facala ah tusaalahaan may qaadadaane qaala ibaaca asaljo may tahay qawala ibayaaca yahayd taxaraka xarfa cilatin wafatax maa qablahu qulibaa rifan fasaara qaala ibaacanagd kabacdi meyli la hariiray taa ulfaacilka la hariiriya qaaltu ibaactu yanagadaas lamsaakan kulmeen kon muctalo kon saxiixu kan muctalka gooye kabacdi meynagadaas qaltu ibaactu annagoo ah ardadii ka faa'iidaysatay dowladii socotay muddo bil ah oo magaceedu ahaa al-imaam ibnu maalik waxaan maanta u taagannahay ikhtitaamkii dowladda iyo xafladdii inala qabtay waxaan halkan idinkaga soo jeedin doonaa qayb ka mid ah casharadii aan soo qaadanay على ماذا يأتي مضارع فعله؟
مقياس مضارعه يفعل بضم العين وليس له شرط ولا شاذ كم حركة للفعل المجهول وما هي؟
سبع حركات حركتان في أوله يضم أول الفعل المجهول مطلقا يكسر أول الماضي المعتل العين وحركتان في ثالثه يضم الحرف الثالث مع الأول في الماضي المبدوءة بهمزة وصل إذا كان صحيح العين وإذا كان معتل العين على وزن افتعل أو انفعل كسر ثالثه وحركتان ما قبل آخره الكسر في الماضي لفظا كان أو تقديرا والفتح في المضارع لفظا كان أو تقديرا وحركة في ثانيه يضم ثاني الماضي الخماسي المبدوءة بتاء زائدة مع ضم أوله كم حكما للفعل المضارع المعلوم وما هي؟
ثلاثة وهي ما يفتتح به حركة أوله حركة ما قبل آخره يفتتح المضارع مطلقا بأحد حروف المضارعة المجموعة في أنيت حركة أوله إما ضم أو فتح أو كسر يضم إن كان ماضيه رباعيا والفتح في غير الرباعي وهذه لغة أهل الحجاز أجاز غير الحجازيين من تميم وقيس وربيعة تكسر حروف المضارعة عدا الياء في ثلاثة مواضع مضارع فعل إذا لم يكن معتل الفاء بالواو مضارع الفعل المبدوءة بهمزة وصل مضارع الفعل المبدوءة بتاء زائدة وأجاز غير الحجازيين كسر حروف المضارعة في موضعين هما كلمة أبى مضارع فعل معتل الفاء بالواو حركة ما قبل الآخر الفتح إن كان ماضيه مبدوءة بتاء زائدة والكسر إن لم يكن ماضيه مبدوءة بتاء زائدة شكرا لك xubnihii lagu casuumay xafladda ee ka hadlay waxaa ka mid ah suldaan maxamed xasan bunow suldaanka beesha hadame iyo ugaas ibraahim moxamed isxaaq ugaaska beesha gare ee wilaayada bay alxamdulilah ilaahay mahadle mahadbalaawi dhammaad ban lahayn iyo ilaahay subxaana wa tacaala mahadnagaan xafladan qiimaha badan ikhtitaamsheena ay kutaab ha dhammaadi asarfulmumuyasar mayb waaha ardayti ha dhammaysati laka ikhtitaamahay ha ku qiib qaadashadiiya runtii eedi eedanka farhasana runtii mayb waaha walbarashada ilmaga nuuru lankii nuurka qaadadiinimey lan wal nuuriyaw maana lan nuur qaadadiyo maylaku fadayatan inis wal nuuriyima ardayti mayb etiina dadkii mustaqbalka dembi ilaahay idin shay umutan ini nuurid lagu fadaaya itin maana nuurkiisa ta qaadateen marisiin ku faday in umuta kasii nuurida culumi itin maana saas maanka galada tan kale mayba farxad leh imtixaan haddii la qaado dadka imtixaanka qaado ardayti dhan baasti hanuun ma aaminaya maana laakiin ardayti dhan baasti owaana xaqiiqe eh wal eed eedlinka faraho waa adarada lahadhakahay balaku tusaal qaadada kor kutaabka qaabka liinka ka sii deeyahay qaabka maybaa kalimaadka liin ee ilaaliyahay waaba bandhiga baka idi maana taas wal ilaahi subxaana wa tacaala liin mahadnagaw ma haddii ilaahay kadib arrintaas may ka koytay juhdi iyo dadaala ka koytay maa ma iskaalmaysaday sheekhi walsan bari isan o dadaalen weelidkin o dadaale nidaamka idaariga oo juhdi bii maa dhammaanto ilaahi subxaana wa tacaala maysin weydiyaane wala isan suubidan wal umutan anfacaw ahaa ilaahay abaalkin jinno ka weel aan ardaynimadee dhawaaytay ardayta amaba imtixaanaadka lagugu qaado iyo barnaamijyadan hanoo haysa maana goonhaanka farhasan walaasi ama halaqaadka waa lamada ma jiraan maana waataan una diintigna hanii geysi hatana ani unayn ilaahay idin shay umatinka geysinan lafadaw marka eh, kelmaday anaha koobow farxad qiimo le sharaf le yan farhiiden maanaha juhdiga isin biiden isin isanfacden unin noo farhiiden marka ilaahay idin shay farhaddaas hanoo ku faa'iidaysadaw ma hasiinka talgalay hadiid yar hadiid yar ya hasiinka talgalay hadiidana mubhamu maana qarsanta ardayta imtixaanka kulijaa kuwada guulaysatay lan hadiyey walikajala nasiibkin taas taasu wajazaakum allahu khayr intaas hakagebagabaa'en asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay hasiin barakaay maadaama isin noo farax diideen ardaydii oo ubaxay haddaha koraay oo maylaarha usuma mustaq- mustaqbalka dambe inay usa ka faa'iidaysadaan lagfadaay iyo atin indhoogii u muddo atin ilaahay hasiin barakaay maadaama oo isin hadda walbarado haytaan juhdi iyo nay hadda dagaal iyo maylaarhe dhib le u hadde oo soomaalida iyo ka dhex jirta oo gaalada geeka islaamka ini isu diintun barashadiya iyonay kitaabkan korlanqaadaw ini idumiida ifadaas oo lakhorkoosiyi dadkii difaaci ilaahay hasiinka weela iyo hadda madii xafladooyinku in walaamo iyo dheegta ma ogol ma ka faraxsan sida oo islaamka anka faraxsan yihin ban ka faraxsan laakiin jaba an ata macnaha hati geeka xafladun wan la dhikay ardaydun warar iyo hoob laca dhike macnaha iya ka jabaas qalba eed an ka qalba jabaas ilaahay baan ku tuugana ini iyo wadambaan jabtay ilaahay noo dhimaystiro waxawa ilaa noo dulqaada unun haani kitaabka ilaahay koron qaaday ee mayla raadiintiyo oo koron qaaday allaha nii weele maadaama lankashal heri doogna dagaalkun meenaha hadda dareere ilaa fiina aakhare isu ka heliyi hoob ilaahay raalle kanaga intay gaalba roogta oo lanku heri doogna mayla ilaahay ku tuugana ini ilaahay noo dhibi sida hata isigninka farax siideen ilaahay asiinku ku farax siiye ummaddo kalena waxaa waye may leedahay in isin deersidaan allah siin deersi aan ina hogaamiya un allah siin waala asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyn waxaa goobta looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay ardaydu galeen iyo abaalmarinta wilaayada islaamiga bay ay ugu tala gashay imtixaanka kolley ardayda guud ahaan tiradii umay bahaaytayni inta hata ardayda markaan imtixaanka in diyaar garoobeen labaatan iyo toddoba arday labaatan iyo toddoba arday may imtixaanka fadheeday labaatan iyo shan iyo imtixaanka mushaarakeeyeen labaatan iyo shanta arday tuma iyo sagaal wiilal iyo haayeen lina maybu aha gabdhi haayeen intaas kadib insha allahu tacaala kolley imtixaanka eeda ardayda inka dadaaleen natiijooyinka iyo insha allahu tacaala darajooyinka iyo sheenagna waa darajo eed fayla iyo sheenan ardayda intaas la-eg ama labaatan iyo shantaas arday imtixaankan fadheeden hata makajara arday oo raasiba makajar arday dhii makajar macnaha dhammaan insha allahu arday eed iyo dhan waybu ah insha allahu guulaysadeengu laakiin imtixaanka mayba nagadayihiin imtixaan oo darajooyinka mada la sheego kaalimo horo iyo insha allahu iyo jaran dad e iyo jaro koran dadka insha allahu kalena iyona kaalimaha marka insha allahu tacaala kale gala koran marka dhammaan ardayda jazaahum allahu khayran axsan aljaza eedaan dadaalen dhammaantayna guulaysadeen macnaha sheekhii dadaalkaas kabiina ilaahi subxaana wa tacaala miisansee sanaadka aakhir ansaara waalidiintii iyo maclimiintii juhdigaasa kabiyeyna insha allahu tacaala maylana jazakum allahu khayran axsan aljaza ardayda marka insha allahu tacaala kaalamo horgalan waa lix ardayu afar gabdhood iyo lama kuriyo ama lama wiilu afarda arday oo kaalamo horgalenga insha allahu ka hormaraana ardaygan ka horeeyo kaalinta koowaad imtixaanka ka gali mayl eray magaashay oo darajada xuseynana boqolkiiba boqol eta cabduraxmaan cabdullaahi maxamed yal ere afardaas arday oon hata sheegnay oo kaalmo hor imtixaanku galeen waana isku dirijido eh iyo dhongna may balankatar galay abaalmarin ahaan insha allahu tacaala dhammaantiyo maybu ahaan lankastaba min soddon dollar ayaa insha allahu tacaala abaalmarin iyo jawaa'isan heli ardaygan ka horreyna waa cabduraxmaan cabdulaahi maxamed wala tafadal maasha allah jazaaka allahu khayr ardayda lamaad may leedayihiin naciima sheekh saalax sheekh maxamed iyana may abaalmarin helayihiin soddon dollar iyo jawaa-is iyo abaalmarin heli insha allahu tacaala Eh, saas oo kale ardayda lamaad may leeran yihiin zaynab cabdulaahi maxamed iyana may abaalmarin helay soddon dollar oo lacage ardayda afaraad may abaalmarin helay insha allahu tacaala magaasha may leeray asmaa yuusuf cali yaleere iyana darta eh, ardaydan iyo dhan isku darajidow walla kukunadowmale iyo dhan minbool darajiyasheenan asmaa yuusuf cali iyana insha allahu tacaala may abaalmarin helay soddon dollar oo lacag eh saas oo kale insha allahu tacaala een, kaalimihii hor intaasaan ku gudubaana oo imtixaanka kaalinta labaad may bagaleyihiin ardayd leero magaashay zaynab yuusuf cali may sheentay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo sheenti Een, saas daraadiya mayba abaalmarinhayaan aan helayihiin labaatan iyo shan dollar oo lacag eh iyo abaalmarin iyo jawaayis ahaan heli taas oo kale kaalinta saddexaad may bagaleyihiin ardayga leero xamza cabdulaahi mucalim iyo kaalin saddexaad kajara may sheenay sagaashan iyo toddoba derjiya sheeni insha allahu tacaala saas daraadiya mayba abaalmarin usuunan helayhe labaatan doolar oo lacage insha allahu tabaaraka wa tacaala ardayda marka maylanaha iyada indadaalin juhdi badan abiyin marka insha allahu tabaaraka wa tacaala inay juhdisho iyo la maraaban iyo insha allahu la dardaarmaana labaatan iyo shan arday hadilii lagu gooyay tuma i sagaala hiraas somaa tuma i sagaalkaas arday iyoona maylayna abaalmarin iyo dhiirigelin insha allahu tacaala oo een, mushaarako lanka taragali ayaa insha allahu tacaala iyo lanka taragali iyoona diyaaro ilaahay hoo beer insha allahu tacaala ee, xabad habada lan sii doon biidn illahi subxaana wa tacaala
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu